أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal waa habeen isniin ah taariikhdun ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha safar sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo dowladda yugandha ayaa sheegtay in dagaal saliibi ah ay kaga jirto soomaaliya iyadoo aflagaadaysay dadka muslimiinta yahuudduna ku garab istaagtay xasuuqa ay ku hayso shacabka reer filistiin inka badan laba boqol oo askari oo ka tirsan ciidanka xabashida etoobiya ayaa lagu laayay dagaallo culus oo usbuucii lasoo dhaafay ka dhacay gobolka amxaarada maleeshiyaad ka tirsan maamulka riidada somalilan ayaa mudaharaad ballaaran ka hordhigay afaafka hore ee madaxtooyada murtad cabdiraxmaan ciro howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday cadowga allah ayaa xalay ciidamada mujaahidiintu waxay ka fuliyeen gudaha iyo duleedka magaalada baydhabo xaflad ay ku qalinjabiyeen laguna maamuusayay arday xifdisay kitaabka allah ayaa ka dhacday mid ka mid ah madaarista qur-aanka kariimka ah ee degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe bulshada ku dhaqan magaalooyinka bulafulay iyo xiindheere ayaa goobo fagaarayaal ah ku daawaday isdaarkii ay alkataa'ib ka soo saartay weerarkii maxaas جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roona ah warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan dowladda yugandha ayaa sheegtay in dagaal saliibi ah ay kaga jirto soomaaliya iyadoo aflagaadaysay dadka muslimiinta ah yahuudduna ku garab istaagtay xasuuqa ay ku hayso shacabka reer filistiin bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixintaasi inoo faahfaahinaya taliyaha ciidamada yugandha muhuzi ayaa shaaciyay in ciidamadiisa oo ku dagaalamaya magaca saliibka ay guule ka soo hooyeen dagaalla ka dhacay gobolka shabeellada hoose ee koonfurta soomaaliya sarkaalkan ayaa sidoo kale ka tacsiyeeyey ciidan uu tiradooda ku sheegay labaatan askari oo uu sheegay in looga dilay dagaal ka dhacay deegaanka beriire ee duleedka degmada afgooye muhuzi oo sidoo kale ah wiil uu dhalay madaxweynaha waddanka uganda gaaliweri museveni ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa ekis wuxuu aflagaado u geystay dadka muslimiinta ah isagoo ku tilmaamay inay yihiin dad caabudo shaydaan al-shabaab waxaan beriira kaga dilnay in ka badan saddex boqol oo askari waan idiin soo soconaa waxaad caabudaan shaydaan annaguna waxaan caabudnaa ilaaheena ciise masiix mar walba waan idinka adkaan doonnaa ayuu ku yidhi qoraalkiisa isla qoraal kale oo uu soo dhigay bartiisa ekis ayuu taliyaha ciidamada uganda wuxuu taageero ugu muujiyey ciidamada yahuudda ah ee xasuuqa u geysanaya shacabka muslimiinta ee khaza israa'iiliyiintu waa qaraabadeenna yahuudduna waa walaalaheena ciise masiix wuxuu ka yimid israa'iil waa inaan taageernaa yahuudda intii suurtagal ah ayuu yidhi dad badan oo ka falceliyay hadallada taliyaha ciidamada uganda ayaa ku tilmaamay kuwa ka tarjumaya xaqiiqda dhabta ah ee duulaanka ciidamada uganda ay ku joogaan soomaaliya iyo cadowtooyada ay dowladda uganda u qabto guud ahaan dadka muslimiinta ah waxaana xusid mudan in ciidamo soomaali oo muslimiin sheeganaya ay qayb ka ahaayeen duulaankaas uu taliyaha ciidamada uganda ku sheegay inuu ahaa saliibi ayna guul ka gaareen ciidamo u dagaalamaya diinta kirishtanka ah mahadsanid abu ayman in ka badan laba boqol oo askari oo ka tirsan ciidanka xabashida etoobiya ayaa lagu laayay dagaallo usbuucii lasoo dhaafay ka dhacay gobolka amxaarada khaalid xasan ayaa inoo sii ambaqaadaya warbixintaasi dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda xabashida ethoobiya iyo maleeshiyaadka faano ayaa maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanada goojam iyo goondar oo dhammaantood ka tirsan gobolka amxaarada maleeshiyaadka amxaarada ee ka howlgala deegaanada waqooyi ee gobolka amxaarada ayaa weeraro gaadmaha ku beegsaday kolonyo ciidamo etoobiyaan ah xilli ay marayeen inta u dhexaysa laba deegaan oo lagu kala magacaabo saroka iyo ibrahajara sida ay sheegtay warbaahinta ethoobiyan media service ugu yaraan boqol iyo saddex askari oo ka tirsan ciidanka maamulka abiy axmed ayaa dhigta dhiiga loo daray halka konton askari oo kaalna la dhaawacay sida ay sheegteen maleeshiyaadka faano gaar ahaan taliska loogu magac daray dhayshaa saamish bili silig sidoo kale maleeshiyaadka faano waxa ay shaaciyeen in guulo milatari oo la taabo karo ay kasoo hooyeen saddex howlgallo isugu jiro dagaala toos ah iyo weeraro gaadma ah oo khamiistii lasoo dhaafay ka dhacay deegaano ka tirsan goojam madaxa xiriirka dadweynaha ee maleeshiyaadka faano iyo deegaanka goojam oo howlgalladan laga wareystay ayaa sheegay in weerar culus ay kula jirmaadeen fariisimo ay ciidanka dowladda ku lahaayeen magaalada dabarte laguna dilay ugu yaraan afartan iyo shan askari oo ka tirsan ciidanka maamulka adisababa sargaalkan oo u hadlay jabhadda faano ayaa waxa uu sidoo kale ka dhawaajiyay in boqolaal qori ay ku qabsadeen dagaaladaas iyadoona muuqaalo la faafiyey laga dheehan karay tiro askar ah oo ka tirsan ciidanka xabashida ethoobiya oo nolosha lagu qabtay magaalada dambeejo oo sidoo kale ku taala goojam ayaa lagu gudoomiyey ciidanka xabashida ethoobiya kadib markii maleeshiyaadka faano ay ka weerareen jihooyin kala duwan waxaana lagu soo waramayaa in dagaaladaas ay socdeen ku dhowaad toddoba saacadood sida uu baahiyey warfidiyeenka ethoobiyan media service askar fara badan oo tira koobkooda saxda ah aan la shaacin oo ka tirsan ciidanka difaaca ethoobiya ayaa dhegta dhiiga loo daray halka sidoo kalena gacanta lagu dhigay lix iyo toban askari boqolaal quri iyo sidoo kale kumanaan rasaas ah sida uu warbaahinta u xaqiijiyey madaxa xiriirka dadweynaha ee maleeshiyaadka faano ee deegaanka goojam sidoo kale afhayeenkan u hadlay faano ayaa waxa uu soo hadal qaaday khasaare ka dhashay weerar kale oo maleeshiyaadka faano ay ka fuliyeen deegaanka ammaanil oo ka tirsan goojam kaas uu ka dhawaajiyey inuu jiro khasaaro badan oo la gaarsiiyey ciidanka abiy axmed lagana qabsaday in ka badan boqol qori weeraradan xooggan ee isbuucii lasoo dhaafay ka dhacay gobolka amxaarada ayaa kusoo aadaya iyadoo dhinaca kale gobolka oromada laga soo sheegayo weeraro ay maalmo ka hor debley hubaysan ku beegsadeen goob kiniisad ah oo ku taala deegaan lagu magacaabo arsi kiniisadan ayaa la weeraray xilli ay ku sugnaayeen ugu yaraan labaatan qof oo kiristaan ah kuwaas oo aan la shaacin jiritaanka wax khasaare ah oo soo gaaray waxaana weerarkan lagu tuhmay debley ilaa iyo hadda aan la aqoonsan oo maalmo ka hor dil ka geystay degmo ka tirsan isla deegaankaas oo magaceeda lagu sheegay row maalinnimadii arbacada ee lasoo dhaafay afar nin oo hubaysan ayaa lasoo wariyey inay gubeen afar guri oo ku yaala degmada row iyadoona dadka deegaanka ay u xaqiijiyeen warbaahinta ethoobiyan media service in debleydu labadii sane ee lasoo dhaafay ay afduubteen dad badan oo deegaanka ah kuwaas oo aan nolol iyo geeri toona lagu haynin ilaa iyo hadda mahadsanid khaalid maleeshiyaad ka tirsan maamulka ridada somalilan ayaa mudaaharaad ballaaran ka hordhigay afaafka hore ee madaxtooyada murtad cabdiraxmaan ciro qaar ka mid ah maleeshiyaadka maamulka ridada somalilan gaar ahaan kuwa naafada ah ayaa shalay mudaaharaad ballaaran ka hordhigay afaafka hore ee madaxtooyada maamulkaasi iyo weliba xarunta golaha dawaaqiida ah ee baarlamaanka somalilan askarta naafada ah oo isugu jira kuwii kusoo dhaawacmay dagaaladii maamulka ridada ah ee somalilan looga saaray magaalada laascaanood iyo sidoo kale dagaaladii lagu afgembiyey taliskii hore ee maxamed siyaad barre ayaa xirtay jidka halbowlaha ah ee dhexmara magaalada hargeysa cabashada maleeshiyaadkan ayaa lagu soo waramayaa inay tahay mushaarka oo ku yar iyo qaarkood oo gebi ahaanba laga jartay gunnadii la siin jiray waxayna sheegeen in caruurtooda ay u le-anayaan macluul daran islamarkaana aanay haysan meel hooy ama gabaad ay ka dhigtaan sidaa wararku sheegayaan mudaaharaadka ayaa sii xoogeystay kadib markii baarlamaanka daaquudku uu albaabada kasoo xirtay islamarkaana uu dhagaha ka fureystay cabashada ay u gudbiyaan maleeshiyaadkani waa kuwan iyagoo arrintaasi ka hadlaya waxayagii halkan la dhigay waa inaannu ogaanaa waa inala siiyaa waar dhakhtar madihin waar ruwaxa madihinna mushaar korri waa noo agabeelle
agoomahayaga naafada kuwii kuwaa iminka labada milyan qaadimen la mirahay maa annagaba ilaahay baa yidhi ka dhex saaran dadka wasaaradda gaashaandhiga ayaa nagu reebay rag ciidana la wadna afar boqol iyo sagaashan baa qaadana kilooma ku bixiyaa dun maxay bixiyaa afar boqol iyo sagaashan baaralays baan leedahay rag madaxa ku socdaya rag daba ku socdaya baan leedahay xaq miyaan la leedahay baarlamaanku yidhi annaga baxa maxaq waa inugu leeyahy miyaanaan mawaadi leedahay waa ciidankii qaranka ee naafada etanan oo dulman oo ilaa madaxweynaha lagu tagno mooyaane ma daynayno arrinkaa waanu wadaynaa joojin mayno oo waxaan kuhi mushahaarka naloo kordhiyo oo waxaan kuhi baahidaydu way badantay oo carruurta iskuulka oo guryaha gurya ma hayno hanalaa qabto qabto guutooyinkan ka hadnagaa loo habranaya iyagaa habeen iyo dheeraar reega loo yahay areertaaba laga dhaafaya keena hawlgaba ninkii hada idin helan hayd ku cashe ciidankii qaranka somalilan baan nahay afar boqol iyo sagaashan kubaan naloo dhiibay ma soco wax kala soconaya ma jiraan maanta xaqa iyagaa nuhelna mooyaane cabashada ka timid maleeshiyaadka maamulka ridada somalilan ayaa kusoo beegmaysa xili sidan oo kale haruurnimadii hore ee shalay ay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ay isugu soo baxeen askar ka tirsan maamulkaasi oo sidan si la mid ah u cabanaya waana mid ay kala siman yihiin maamulada kale ee saliibiyiintu ka dhisteen dalalka kuwaasoo markaa lagu shaqaysto meel cidlo ah looga dhaqaaqo oo mushaarka laga jarto howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday cadowga allah ayaa xalay ciidamada mujaahidiintu waxay ka fuliyeen gudaha iyo duleedka magaalada baydhabo ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xeryaha murtadiinta ah idow dagaal ee gudaha magaalada baydhabo iyo fariisiinka murtadiinta ay ku leeyihiin burjeed ee duleedka magaalada baydhabo islaba ay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidanka xabashida etoobiya ay ku leeyihiin deegaanka awdiin leh ee duleedka magaalada baydhabo habeen ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale ciidamada mujaahidiintu ay weerar culus ku qaadeen fariisiin askarta xabashida etoobiya ay ku leeyihiin degmada diinsoor xaflad ay ku qalanjabinayeen laguna maamuusayay arday xifdisay kitaabka allah ayaa ka dhacday mid ka mid ah madaarista qur-aanka kariimka ah ee degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe cusmaan axmed dhuubow ayaa warbixintan inooga diyaariyey iyadoo qaybka munaasabadaha lagu weyneynayo qur-aanka kariimka ayaa dhowaan mid ka mid ah madaariista lagu barto qur-aanka kariimka waxa ay qabatay xaflad ay ku qalinjibinayeen qaar ka mid ah ardayda oo dhammaysay barashada qur-aanka kariimka xafladii ay ku qalinjibinayeen ardayda waxaa kasoo qayb galay waalidiin culimo maamulka iyo ardayda madarasada ugu horeyn sheekh maxamed balli oo ka mid ahaa culimadii ka qayb gashay ayaa ka hadlay barashada qur-aanka kariimka war ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay kalaamkayga waa fudud yahay waxaanu u fududaynay mid asagu baranaya ayaanu u fududaynay iyo kuwaan sameeya dadka ilaahay qur-aankiisa qarinka u qaatay si sahlan ayay u dhammaynayaan siday iyo macallimiintu siday u cinaayeynayaan oo ugu dadaalayaan qur-aanku walaalayaal waa kalaamka ilaahay weeyaan laa yaatiihi albaatilu min bayni yadayhi walaa min khalfih baatil hortiisa iyo gadaalkiisa ma yimaado waa kalaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala waa mid waaraya oo khaalida weeyaan waa mid waa qur-aanka ruuxa akhrinayahay dadka uu qiimi baran yahay qaar ka mid ah ardaydii madarasada ayaa sameeyey bandhig ku saabsan culuumtii ay ku barteen madarasada qur-aanka kariimka فيا مرحبا بكم وأهلا وسهلا من الآباء والأمهات والضيوف الكرام في حفلتنا المباركة حفلة اختتام القرآن وها نحن اليوم نختم بفضل الله وبعونه بكلام ربنا العزيز في مدرستنا المباركة مدرسة ابن الجزري ونشكر الله تعالى شكر الشاكرين
يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح بي صدري لمعرفة الهدى واعصم بي قلبي من الشيطان أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى الكريمة ما معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله كم أركان لا إله إلا الله وما هي أركانها اثنان وهما النفي والإثبات كم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم وما هم أولادة النبي صلى الله عليه وسلم سبعة وهم وعبد الله وقاسم وإبراهيم وفاطمة ورقية وأم كلثوم وزينب ما أعظم ما أمر الله به أعظم ما أمر الله به التوحيد ما أعظم ما نهى الله عنه أعظم ما نهى الله عنه الشرك kama marneen waalidiinta oo iyagana ka mahad celiyey qaabka wanaagsan ee macallimiinta madarasada ay wax u bareen carruurtooda ilaahay baa mahad iska leh isagay u sugnaatay mar hore iyo mar dambaba mahad waxaa iska leh xarakatul shabaab almujaahidiin mahadda labaad soma mahadda saddexaad waxaa iska leh macallimiintiina soo gaarsiisay owlaadda annaga oo waalidiinta bacdamaa aan nahay waan soo tarbiyeyn waan soo korinay gurigaan ka soo dirnaa buugii qalina u soo dirnaa macallinkii intaas soo gaarsiiyey ayaa haddana mahadda saddexaad iska leh ilaahay baa annagana noo dooray nimcadan oo na soo gaarsiiyey cimrigeeda haddii aan nahay waalidiinta annaga wax soo saarkeenna waa diinta inaan macnaha aan ku tarbiyeyno awlaaddeena oo wax soo saar ayaga ka dhigna magaalada jilib oo ay ka furan yihiin in badan oo ka mid ah madaariista lagu barto qur-aanka kariimka ayaa ardayda waxaa loo dhigaa xaflado isugu jira kuwa qur-aanka dhameeyey iyo sidoo kale kuwa xifdiyey mahadsanid dhuubow bulshada ku dhaqan magaalooyinka buulafulaay iyo xiindheere ayaa goobo fagaarayaal ah ku daawaday isdaarkii ay alkataa'ib ka soo saartay weerarkii maxaas aan ku horumarno wilaayada baay waa kan bashiir muxiidiin abu ayman
maxaas hiiraan soomaaliya degmadan waxay ka mid ahayd deegaanada dhaca bartamaha soomaaliya ee ku hoos jiray shareecada islaamka saacada uun kadib markii la baahiyey filimkii xiisaha lahaa ee mu'asasada alkataa'ib kaga warbixisay qabsashadii degmada maxaas ee mujaahidiinta waxaa durbadiiba si degdega uga falceliyey maamulka islaamiga ah ee degmada buulafulaay oo fursad dahabiya u helay inuu bulshada muslimiinta uu goob fagaara ugu soo bandhigo muuqaalkaas si ay qayb uga noqdaan boqolaal ka daawaday guushii mujaahidiinta ee allaha fadligii ka xaqiijiyeen macrakadii degmada maxaas ee bariga wilaayada hiiraan goob fagaara oo ku taalla bartamaha magaalada buulafulaay ayaa lagu soo bandhigay boqolaal ruux ayaa kusoo qulqulay goobta si ay u daawadaan muuqaalka cagmarintii cadowga iyo istishaadigii camaliyadda ku dahfuray weerarka taas oo ay bulshada si qeerale u dhegaysanayeen codadkii mujaahidiinta iyo fariimihii tooska ahaa ee diiradda saarayay xanuunka muslimiinta gaar ahaan walaalaheena reer khaza markii la daawaday filimka warbaahinta islaamiga ee andalus ayaa mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah shacabka buulafulay si ay uga falceliyaan filimka iyo dareenkooda ku aadan guusha mujaahidiintu ay gaareen magacee waa cabdiraxmaan maxamed cali degmada buulafulaay filinkii maxaas maasha allah neow filinka kowtii ciida xamaansad weyn leyla kasdabyaaqidiis walaalaha falastiin edlin gumaado markeeda fiiridoona landamiirle madaawada kor laakas filinka hore ciida xamaansadan lahaay ilaahay mujaahidiin walaalaha falastiin ilaahay gargaara mujaahidiinta in ilaahay garabsi meel kasta roogan dal idubid dhatiyo magacay waxaan laa umu xabsa muxaafad fulaayaa jooga waxaa ku taaftay filin aad ajiib u ecda oo futuuxaad badan magaalooyin gaalada lagala wareegaayo gaalada oo ordaayaan oo mujaajiinta ku daba ordaayaan ayaa ku daawaday alxamdulilah aad iyo aada ugu farax farxaddeeda caawa ma la qiyaasi kara waqaatiluhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna diinu kulluhu lilaah gaalada in lala dagaalamo ilaa laga waayo gaalnimo laga waayo wadanka gaalada laga saaro insha allahu tacaala xamladuna way socotaa raggana way shaqaynayaan biidnilaahi baari waxaan rajaynayaa dhulka dhan in ilaahay subxaana watacaala gacanta mujaajiinta uu soo geliyaan rajaynayna magacayga waa umar iklaas waxaana joogaa degmada buulfulaay gaar ahaan gobolka baay waxaan fiirsanay filimkii oo maxaas sida loogu baabinaya murtadiinta iyo siday waa cararaayeen ee baktigooda alla subxaana watacaala ayaa ku mahadsan alla ka soko waxaa ka mahadsan mujaahidiinta guushaas noo soo huuyey farxaddaas jeer waxaan leeyahay sabra oo la sabartama cadowga ragga mujaahidiinta waxaan leeyahay waxaad ku sabrayseen dhaxanta waxaad ku sabrayseen kuleelka insha allahu tacaala anagoo idin garab taagannahay haddaana gabdhaha muslimiinta ah ugaas ibraahim maxamed isaaq oo ka mid ah ugaasada wilaayada islaamiga ee baay ayaa dhankiisa cabiraya dareenkiisa ku aadan filimkii uu xalay ku daawaday degmadan anigoo ah ugaas ibraahim maxamed isaaq oo degmada buulafulay a joogo waxaa maanta ilaahay ugu mahadinaynaa filinka oo maxaas oo maanta loo dhigalanoo dhigay oo farxaddiisa maanta ummadday fiirsatay oo magaceeda markii la yidhaahdo maanta farax leh awada in la hurdi doonin oo u malaynin maadaama ay tahay filinkaas oo ilaahay waxaa ugu baxdinaynaa gaaladaas jabka wax weligeeda soomaali waa lagu dagaalami jiray meel saan loogu farax awadoo awadii ka dambaysa farax kasoo maalintii kii ka dambeeya ugu faa'iid badan maanta faraxayna waxaa waaye hadalka hataa ma isku hagaajin karno filinka madaxweynaha oo ridida maanta oo uu ku bilaabay uu yidhi maanta meel al-shabaab qabsatay oo lagu noqday ma jirto asoo taagana haddana hadalkii uu beentowey wixii ka dhacay tan aad u jeediin waayo in rididan warkeeda aan la qaadan karin mujaahid waxaa ilaahay ugu baryaynaa in meel alla meeshii ay taabtaan oo ay galaanba inuu ilaahay guul ka siiyo mujaahid intaasaan ugu ducaynaynaa gaalana ay ka jabto ilaahay waa ka jebi islaamkana inuu ku daydo oo mujaahidiinta garabkooda istaaga maamulka islaamiga ee degmada buulafula ayaa sheegay inuu sii wadi doono soo bandhigista muuqaalada jihaadiga ah ee uu soo saaro garabka warfaafineed ee mujaahidiinta si bulshada loola socodsiiyo waaqica lana jaanqaadaan guusha uu allaa siinayo mujaahidiinta iyo jabka ku dhacay cadowga allah markan iyo degmada xiindheere iyo wariyaheenna nuur cali warsame abuusheyba xalay salaadii cishaha kadib waxaa degmada xiindheere oo dhacda wilaayada islaamiga galgaduud laga daawaday macrakadii barakaysneed ee magaalada maxaas ee bariga wilaayada hiiraana looga faramuroojiyey maleeshaadkii murtadiinta ahaa ee tobanaanka sano lagu ilaalinayay isdaarka hogaankii dambe ee shalay la nashriyey ayaa maamulka islaamiga degmada xiindheere oo isxilqaamay durba u shideen dadka ceelka xiindheere kuwaasoo si weyn ugu baahi qabay daawashada dagaalkaasi muuqaalbaahyaha kataabela khabaariha oo isdaarka nashriyey gelinkii dambe ee shalay ayaa ah mid la daawan karo muddo toban toddoba daqiiqo ah waana filim aad u xiiso badan marka loo ego sida cadowga loogu halaagay macarikadaasi dadweynihii daawanayay muuqaalka ayaa indhaha la raacraacayay sida cadowgu ay geesiyaasha towxiidka ugu taqadumayaan iyadoo meelaha ugu xiisaha badan ee ka mid ahayd camaliyadii istishaadiga ahayd ee cadowga lagu kala gaabiyey iyo walaalkii camaliyadaasi galay oo kelmado dhexalgal ah reebay iyadoo sidoo kalena arrin xiiso leh ahayd markii la arkay cadowgii oo dhabar ka jeediyey iyo mujaahidiinta oo daakhilka u gelaya gudaha magaalada maxaas iyagoo lulaya raayada towxiidka haddaba markii la daawaday isdaarkaasi ayaa qaar ka mid ah dadkii nasiibka ugu yeeshay in fagaarahaasi muuqaalka ku daawadaan sida tana dareenkooda u muujiyeen bismillahi raxmaan raxiim insha allahu tacaala cawada maha waxaan ku fiirsanna filim cajiiba filimkaas oo ahaa filimkii maxaas runtii filimkaasi wuxuu ahaa filimada kale wuxuu uga duunaay inuu ahay gurguurta iyo duulaankii muslimiinta uu ku soo qaaday kii lagu gebagabeeyey ee isaga iyo muslimiinta ku kala baxeen runahaantii macrakadan waxay ahayd macaraka faasila bayna alxaqi waalbaatil tusinaysana guuldarrada gaalada ilaahay subxaana watacaala ee diin islaamka usoo duulay ay gacanta gashadeen ilaahay waxaan oga baraynaa tabaaraka wa tacaala filimkaas raggii noo soo diyaariyey iyo raggii dagaalkaas galay iyo raggii guushaas soo hooyey ilaahay tabaaraka wa tacaala jannada inuu geeyaa ilaahayna iimaanka iyo islaamnimada iyo akhyaarnimada ilaahay uu ku sugaa gaaladana allaha jabiyo inkastoo filimka meesha ugu dambeyda waxayna meel murugale ay ahayd yani muslimiinta filistiin dhibaatadooda iyo siday gaalada u galeen yahuudda walaalkii ugu dambeeyey oo dhahaya muslima ahay muslima ahay muslima ahay an walaalkaa muslima ahay adugu waxaa waaye baahiyan maanta u dhimana oo dhimana iyo aniga ilmo yaryaroo muslimiin oo kale adigana waxaa waaye waxaa iska aaday meelo oo laakiin la yidhaahdo xaflado iyo alaab qarash lagu baabi'inayo meelo maaragtay la iskaga damaashaadayo aniguna baahiyaan u dhimaahu leeyahay muslimana waa sheega carabna waa tahay muslimnimo waa sheegahe marka ilaahay subxaana wa tacaala muslimiinta ha u gargaaro bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa umu mucaad oo joogto degmada xiindheere caawa meeshaan waxaa ku daawanay filan aad u cajiiba degmada maxaas runtii wuxuu ahay filan saameyn leh ilaahay subxana watacaala waxaa u baryaynaa walaalaha mujaahidiinta inuu garabkooda oo galo gaaladana allaha baabiyo waxaa aad noo sii qiirageliyey yacni muuqaalada maaragtay caruurta falastiin runtii indhaheenna biyay biga keeneen ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa gargaar degdega inuu u fidiyo walaalaheen reer falastiin yahuuddana ilaahay subxaana wa tacaala waxaa uga baryaynaa awooddiisa inuu ku qabto ilaahay ciidamadiisa meel kasta ayay joogaan ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa waxaa uga baryaynaa inuu qabto yahuudda oo baabi'iyo walaalaheen reer falastiin ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa gargaar degdega inuu siiyo annagana ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa nabadda iyo guusha maanta ahaysan inuu noo siyaadiyo walaalaheenna mujaahidiintana ou gacantooda midda saraysa marwalba ka dhigo gaaladana meel kastay adduunka joogan ilahi subxana taala ka baryana inuu baabi'iyo magaalada maxaas oo muddo labaiyo toban sana ah marada daaquudka ah ka taagnayd oo ciidamada xabashada etoobiya ku ilaalinayeen maleeshaadkii murtadiinta ahaa ayaa maanta allah mahadii shareecada islaamka lagu maamulayaa oo waxaa laxaaqay qashinkii qarmuunkii cadowga uga tagay goobtaasi aad baad u mahadsantahay abuushayba guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu